أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عوتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa xabashada etoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen oo ka soo baxay safka maliishaadka murtadiinta maktabka dacwada wilaayada gado ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoos taga degmada baardheer ee wilaayadaasi munaasabad dib loogu howlgelinayay iskuulka al anwaar ayaa ka dhacday degmada jidhib ee wilaayada jubbada dhexe dagaal culus oo nolosha lagu qabtay askar ka tirsan dowladda xabashada etoobiya tiro kalena lagu dilay ayaa ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya
نصر أجدادي أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
waa subaxnimo arbaco taariikhuna ku beegantahay koo iyo labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabashada etoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta wilaayada baay ayaa xalay waxa ay weerar culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsar oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya dagaalkan ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalka si adaa looga maqlayay deegaano ka fog degmada diinsoor ee wilaayadaasi wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taa'ibaho ka soo baxay safka maliishaadka murtadiinta sida warbixinta warkaasi ku faahfaahinay walaalkeen yaasir maxamed cabdi maxamed cali waa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo isagoo taayib ah lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan askarigani ayaa ka tirsanaa maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo tababaray dalka itoobiya wuxuuna askarigani qayb ka ahaa maleeshiyaad faraku-tiris ah oo si dirqi ah kaga badbaaday weerarkii taariikhda galay ee deegaanka cusweyne waxaana hadda askarigani isagoo taayib ah lagu soo bandhigay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan markii towbada loo qabtay kadib ayuu taa'ibkani waraysi gaar ah siiyey warbaahinta islaamiga al andalus magaciisa saddexaad waa cabdi maxamed cali waxaa lagu soo tababaray dalka etoobiya dalka etoobiya laga soo tababaray saddex bilood tababar aana lasoo siiyey cusweyna leegii waa lasoo kala orday marka aniga waxaa soo galay wilibirta soo galay wilibirta markaa soo galay ayaana joogay wilibirta marka ayaan joognaa haddana waa kasoo tagay asalka hore wilibirtaa ka raacay xamaraana lagii xamar markaana lagii etoobiya noola qaaday hurso xeral waxaan tababare ayaa ka yii magaciisii ah etoobiyan anshiiqaan noo imaaday dalka etoobiya maalinkaas markaas marka uu tababarka noo soo xiray waa noo imaayey waxaa noo sheesheegay xamaraa nilgeyna xamaraa joogaysin camal iyo waxyaabahaasoo dhahay markii dabeetan cusweyna noola waday cusweyn dagaalka marka usoo dhacay aan kasoo baxsan aniga qaabka waxuu ku dhaceen horta waxaa qaabka waxaa waaye waxaanu lagu soo galay qoraxyaanu lagu soo galay dagaalka sidoo ku dhacay alakala duda marka nin kastaba naftiisay noqotay ceel dheer aa tagnay inaa iska shaqaystaa raba marka waxaa baaqu diraya qof kasta macnaha inuu kusoo tago maala taabudkeena maanta boqdaa joogaa hiiraan marka tirsan wadaayada si fiican ay iso dhabaysa muddooyinkii u dambeeyey waxaa si aad ah usii kordhayay askarta taayibinta ah ee kasoo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta kuwaasi oo si isdabajoog ah usoo gaaraya maamulada wilaayaadkii islaamiga aad buu mahadsan walaalkan yaasir oo kaasi ahaa maktabka dacwada wilaayada gado ee dowladiinaha usoo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayadaasi casaam carafaad ee faahfaahinaya dowladan diiniga ayaa loo qabtay bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka ilbeete ee hoostaga degmada baar dheere ee wilaayada gado iyaday socotay dowladdan muddo afar maalin ah ayaa waxay ku qaateen duruus kala duwan waxaana loo qabtay ganacsatada deegaanka macallimiinta madaarista qur-aanka odayaasha dhaqanka deegaanka ilbeete qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dowladda oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey sida ay uga faa'iidaysteen dowladda may baa qaadanay duuro muhiim leh oo cajiib leh oo kumida ganacsigii tuulada ilbaato anoo kumid aha walaal dooradaas may baahan ka qaadanay kuma tahay tay ilaahay baana ka mahad isuma magaa baxdisha malaayida oo geedka dooru hanin agaasinti gaar ahaan gobolka gedo khaalig wanaag iyo oo magaashanaata macadinu jabal yaata alxamdulilah unoo ka faraxsanaa oo weli aan rajeen maarkasta inay dooradaas doorada madanin ay furo dooro afar bere socod ee arrimaha hadde oo dooraadka ah onan i akhi sidoonan ka buraarigna maalinkaas ambaan walaayana maalinkaas inel dul jirnay eediheedaan ka qanacsana waanan ka mahadnagaana ilaahay may warsadaane ini gaalada ilaahay muslimiinta isku yimi taasa ilaahay warsadaan insha allah aan oo magaaga imaal maxamed oona ka tirsan macalimiinta deegaanka ilbaad dooranin oo afar maalmoode dowlaad iyaga kusaabsanaytay alamaana iyo culuum alqur'aan ilahan ka mahadnagaan marka koowaad marka labaan dadkiyage oo ha abaabulay intii dowladanin gobol ama oo magaaga maxamed axmed ibrahim oo roogo ilbaad oo deegaankii roogo odayaashii kumidda warda ilaahay mahadsan maha nin socotee dowro afar beri awaha nin socoti yallahii nin suuri geliye mahadsan cashiradii saalkana nin akhyaar may kumid ahaa kitaabu tawxiid fiqhi siire ammaanada culumadana jazaakum allahu khayra lana dowraadka biyahayaan hamihii maalambe biyahayaan odayaasha deegaanka ma ka kooban ganacsatada ardayda dhalinyarada ganacsatada xamaaliyaalka kawaanleyda mootolayda dhammaan shaqo shirgaanleyda wala dhaafahay male dhammaan muruqmaal waliya deegaanka dowlad oo kala kala duwan yaa ku socdaan macalimiintana jazaakum allahu khayra lana daal badan iyo dadaal badana diyahayaan wajazaakum allahu khayra lana iyoon insha allahu tacaala maktabka dacwadda wilaayada islaamiga hegado ayaa ahmiyad gaara siinaya sare u qaadida heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada gedo mahadsanid cazaam munaasabad dib loogu howlgelinayay iskuulka al anwaar ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkeena cuhmaan axmed ee warbixinta warkaas inoo haya kadib muddo ay fasaxa sanad dugsiyeedka kaga maqnaayeen ardayda ayaa mar kale dib loo furay iskuulka al anwaar ee magaalada jilib kaas oo ay dhigtaan ardayda ugu badan ee degmada munaasabadii dib u furista iskuulka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka macalimiinta iyo ardayda iskuulka waalidiinta odayaasha dhaqanka degmada culimo iyo mas-uuliyiinta wilaayada intii lagu guda jiray munaasabada furitaanka ardayda ayaa soo bandhigay qaar ka mid a culuumtii ay ku barteen madrasada alcilmu bikitaabi illahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayhi wasalam walcilmu bikulli ma taxtaajuhu lummatu lislaamiya في مسيرتها لتواكب بحضارتها مع تمسكها بأصول عقيدتها وتعاليم دينها ألم تقرأوا قوله سبحانه أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وقوله جل وعلا وقل رب زدني علما وقوله سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كذلكم كان رسولكم صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول قدوة حسنة في هذا المجال waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo isagana munaasabada ka hadlay ayaa waalidiinta kula dardaarmay in ay caruurtooda kula dadaalaan waxbarashada halka uu waalidiinta kalena ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadda waxbarasho ee madrasada al anwaar oo lagu dhigto lacag la-aan waxaana laga rabaa marka insha allahu tacaala inta ay ka gaarayaan isku filnaasho inaan sidaa isu garataagno hadduu ilahay idmo inaan sidaa isu garataagno waalidkana waxaa laga rabaa inuusan ka caajisin waxaan rabnaa insha allahu tacaala waalidiinta waxaan leenahay ardada aan waxbarashada ku jirin iskuulka hala keeno waxbarashada ha lagu soo dara fursad iyaad maanta haysataan qarashna idinkagama baxayo ardaygaa u soo diyaariya inuu waxbarto halka uu iska fadhiisan lahaa gidaarada waqti ku dhamaysan lahaa wiilasha iyo gabdhahooda markay waxbartaan yay ummaddana anfacayaan waadna garanaysaan ilaahayna subxaana wa tacaala in badan iyuu qur-aankiisa ku ammaanay dadka ahlulcilmiga cilmigu sidiisaba qofka daraja u yeelaa korbuu u qaadaa qof walba oo inaga mid ah ha ku dadaalo owlaadiisa oo ilaahay ku irsaaqay inuu waxbaraha ku dadaalo insha allahu tacaala qaar ka mid a waalidiinta ayaa iyagana dhankooda ka hadlay munaasabadda waxaa loo baahay haddaan waalidiin nahay inaan ku faraxno ardadayna sax laakiin anakan hee ila maxaa yeelay tiisi berri asiga tiisi wuxuu taraya biidnillah adna uu ku taraya maxaa yeelay qofka hadduu dhinto oo waalidka sadaqa jaari waxaa ka mid ah cunugiisa ayaa ka mid ah usoo dacaynaya gadaashiisa laakiin adigana maxaa lagaa rabaa inaad wax barato carruurtana iyo anakaba waqti aan yeelana carruurtana way waqti ay leeyihin carruurtana waa inaan ku ogaano aqoontoodi iyo dugsiga iyo macalinka dhexdii inaysan ka bixin aad buu mahadsan walaalkan cuthmaan axmed dhuubo ee kaasi ahaa dagaal culus oo nolosha lagu qabtay askar ka tirsan dowladda xabashada etoobiya tiro kalena lagu dilay ayaa ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi wararka ka imaanaya mandiqada sekotrah ee waqooyiga itoobiya ayaa sheegaya in boqolaal ka tirsan ciidamada itoobiya ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar hoolaayaan ah oo ay qaadeen maleeshiyaadka jabhadda faano ilawaraadyo ayaa sheegaya in mucaaradka amxaarada ay hareereeyeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada federaaliga kadibna ay maxaabiis ahaan u qabsadeen ku dhowaad boqol askari warbaahinta taageerta jabhadda faano ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay boqol askari oo ka tirsan ciidamada federaaliga etoobiya kuwaas oo badankood kasoo jeeda qowmiyadda oromada muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay mucaaradka oo dareerinaya ciidamo ka tirsan militariga etoobiya balse aan wax hub ah wadanin ciidamada maxaabiista noqday ayaa ka muuqday diifta dagaalka abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda adis ababa ayaa diiday inuu wadahadal la galo kooxda fallaagada amxaarada wuxuuna taas beddelka doorbiday sii wadidda dagaalada aadka u culus ee galaafatay nolosha kumanaan kun oo qof oo etoobiyaan ah aad buu mahadsan walaalkan cabdilqani kaasi ahaa warkiisa waxaanama idinkaga imanaya idaacadan dulsonageynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu